wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka jubbaland oo kaashanayso hay-adda samafalka ee alxigma ayaa deeq raashin ah u qeybisay laba kun laba boqol konton iyo lix qoys oo ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo deeqda gargaarka ah ee la gaarsiiyey qoysaska danta yar ayaa ka koobnayd bur bariis baasto sokor saliid iyo timira cajiib sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha hay-adda alxigma ayaa ka warbixiyey deeqda gargaarka ah waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay-adda wadaniga ee xikma charity association ay halkan ku qaybinaysaa deeqdaas oo ay ku deeqday hay-ad laga leeyay dalka kuwait ee la yidhahdo alhidaaya organization guud ahaan raashinka kismaayo loogu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyo waa laba kun shan boqol konton iyo lix qoys waxaana ka faa'iidaystay dad iskugu jira danyar dadka ku mataqaanaay waxyeelada ka soo gaartay elnino fatahaadii elnino iyo kuwo horay abaar u sameeyeen iyo sidoo kale kuwo danyar ah oo ka yimid magaalada halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran dadka halkan ku sugan keliya ma degana ee intaan in ka badan baa degan laakiin intaana nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iidaystaan ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo ciddii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horeyso hay-adda alhidaaya hay-adda wadaniga alxikmana waxay runtii mar kasta ka shaqaysaa arrimaha samafalka iyo arrimaha resiliensiga oo runtii muhiimad gaara u leh mujtamacana soomaaliyeed
najiib barre salaad guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo ayaa ka mahad celiyey deeqda gargaarka ah waxaan rabaa marka horeeto inaan u mahad celiyo dhammaan cid alaale ciddii ka qayb qaadatay ciddii nagu soo saaciday gargaarkan waxaan idinka rajaynayaa waa markii ugu horreysay ee jubbaland wax ka qaybisaan waxaan idinka rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horreysay marar dambana aad noo imaan doontaan hadduu ilaah yidhaahdo dadka aad u jeedaan waa dad soomaaliyeed waa dad duruufaysan waa dad tabaalaysan xaqiiqatan markii laga hadlo runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka siday ugu go'an tahay inay bulshadan iyo dadkan u adeegto waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta aytame kala duwan oo raashin kala duwana meeshaan ku qaybinaynaa xilligaan taagannaha waa ujeedaan xilli kulul waxaan rabaa marka in ilaahay ummaddan islaamka ah wax alaale wixii la heli kara loogu tabarruca waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka aa sii qaylo badisaan dadkan sidii wax ka lagu soo gaarsiin lahaa ka shaqaysaan dadka intaan keli maaha dadkan reer jubbaland waxaa saameeyey khaasatan deegaankan waxaa saameeyey colaado waxaa saameeyey abaaro waxaa saameeyey fatahaadiya elnino waxaan rajaynayaa marka in intaasayta aysan kaafin karin wax hadda meeshan lagu bixiyey wax maalmo un dabka lagu sii shidan karo waxaan rajaynayaa marka in intaan ka badan lasii heli doono waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idinkaga mahad celiya cid alaale ciddii barnaamijkan soo fudaysay
si kastaba qoysaskan loo qeybiyey deeqda gargaarka ah ayaa ka kooban waayeelo danyar iyo barakacyaal waxaana ay u qabeen baahi badan gargaarka la gaarsiiyey maadaama lagu jiro bisha ramadaan